aad baad u mahadsan tahay nuur waxaan hadda taaganahay meesha ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha ilhaan cumar waxaanay u dabaaldegayaan guusheeda caawa waxay ilhaan ku guulaysatay inay ka adkaato musharaxii kale ee la tartamayey ee xisbiga dimuquraadiga dhexdiisa ahaa oo lagu magacaabayey daniel samuel waxa ay kaga adkaatay boqolkiiba lixdan codadkii la tiriyey boqolkiibaan idhaahdee konton iyo lix waxaana halkan isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo u dabaaldegaya guusha ilhaan cumar waxay ahayd run ahaantii sida ilhaan ay sheegtay tartan aad u adag oo aad loo weeraray laakiin weerarkaa lagu soo qaaday iyo sida lagaga adkaadayba iyo sida loola dagaalamaba waxa ay sheegtay ilhaan in ay adkaatay oo guul arintaasi ay ka keentay doorashadan ahay tii ugu adkeed ay la kulanto laakiin ugu dambaynta ay guulaysatay waxaa haddan dhinaca iga jooga cali ciise oo loo yaqaano cali ganay kana tirsan xafiiska ilhaan cumar isaga ayaan weydiinaya bal waxa ay guushan kaga dhigan tahay siday u arkaan cali marka hore bal iiga waran guushani waxaydi kaga dhigan tahay
alxamdulilahi rabbilcaalamiin walahi guushan waxay nooga dhigan tahay in cunsuriyiintii iyo dadkii ummadda necdaa o dhan suuka ay tageen bal laakiin aan muujinay karti iyo didaal dadka soomaaliyeedna ayagoo midaysana maanta soo baxeen ay codeeyeen taasna waxay jawaab u tahay qof kasta oo nagu eedarooda inaan codkeena kaga aarsan karno marka maxaa adkeeyey doorashada sanadkan doorashada waxaa adkeeya markii cunsuriyiintii iyo kuwo kaloo qayb ka mida cunsuriyiinta oo ayagana dimuqraadi nalaha ay isbahaysteen iskuna bahaysteen in ilhaan kursigeeda la maaragtay xoog lagu qaato taasina waxaa ka dhiidiyey dadka soo golotigaa soomaalidu badan yihiin iyo ummadda xaafadkan degan oo runtii shaqa badan xafiiska lagu qabto guusheedu ilhaan waxay tilmaantay inay ahayd tartankii ku adkaa ee gasho muxuu idinkaga dhigan yahay ama fariinta ay dirayso guushani maxay tahay wallahi fariintu waxay tahay guushan kooxa badana lagu lahaa oo siyaasad ahaan ayaga ka tirsan marka ayagaa isbahaystay isbahaysigaas inaan jabinana wax weyna noo tahay anaga waata aad umahadsan tahay nuur waxaa kaloo ila jooga dadweyne aad u fara badan halkan oo dumar soomaaliyeedna ay ku jiraan gabadhan ayaan iyadana su-aal weydiinaya magacaaga ii sheeg iyo sidaad u aragto guusha ilhaan cumar caawa magacayga waxaa dhawax nuur guusheeda waa guusheena hambalyaalayaa walaasheen xilkeeda adaa u fududeeyo ummadda soomaaliyeed guul weyn ayaa soo gubatay waa tahay sidaas nuur aad maqlayso dadka soomaalida ee halkan jooga aad ay u faraxsan yihiin aad ayay ugu dabaaldegayaan guusha xildhibaan ilhaan cumar sidoo kale waxaa isaguna haatan ila jooga shaafi cashe shaafi oo dadkii guushan ku faraxsanaa ka mida hal daqiiqoodoo soo kabaya caawa maxay ka dhigan tahay caawo taariikh aanan la koobi karin aanan caawo keliya farxaddeeda aanan sheegi karin cabiri karin sababtaa dagaal wuxuu ahaa walaashay lagu soo qaaday dagaal soomaali lagu soo qaaday dagaal muslim lagu soo qaaday guushan guul lamida lama soo marin taariikhda si ugu sarreysa maalinka la dooranaya tanaa ka xor badan maxamed ciise adigu sidee u aragtaa guusha ilhaan runtii waxaan ila mid tahay caawo inay soomaaliya oo dhan guulaysatay kursigan waa kursi soomaaliya o dhan wada leedahay runtii waxaana aad iyo aad ugu faraxsanaa markii afraad inay noo soo noqoto gabadha ilhaan waxaan leeyahay waxaan rajeynayna guul iyo gobonnimo
maasha allah ku faraxsannahay soomaalinimo waxaa waay dadka halisku tiirsanaado halisku soomaalinimo halisku jeclaado ha inta aadan ka bixin marka maadaama ay ay ku maaragtay guul ka keentay doorashada israbreebka maxay kaga dhigan tahay marka ilhaan
ilhaan sida iyadu ay sheegtay guushani waxay kaga dhigan tahay guul dadka ay matasho oo dhan u soo hoyatay guul kuwii isu bahaystay in ay ka hortagaan horumarka midnimada ummadda isu keenidda dadka arrimahaas oo dhan ka soo horjeeday cunsuriyiinta sida hadalka u dhigtay qolooyinkaas oo dhan in ay tahay guushani middii iyaga dhabarka ka jebisay dadka soomaaliyeed dadka kale minoritiga dadka iyada taageersan dhammaan dadkaas oo dhanna waxay u tahay guul oo runtii waxay tahay guul ay dadkana aad u faraxsan yihin waxaadna moodaa nuuro soomaalidu sanadkan si gooni ah oo sidii hore ka duwan inay ilhaan u taageerayeen novemberna sida caadiga kursigan qofka ka soo dhex baxa xisbiga ayaa guulaysta marka waxay u muuqataa ilhaan mar kale inay washington kusoo noqonayso